xildhibaan ayaa weerar afka ah ku qaaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka isagoo dhanka kala sheegay in xilka ay ka tuuri doonaan xasan sheikh xildhibaan cabdirashiid diley oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa u jawaabay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka cabdiraxmaan al cadaala kaas oo weerar ku qaaday xildhibaano ku shirayay muqdisho oo kasoo horjeestay hanaanka uu wax ku wada xasan sheikh waxa uu ku tilmaamay dad juhalo ah oo aan aqoonin howsha loo igmaday laguna tuntay xeerka ay iyagu dejisteen asaga shaqaale nin qararaf soo siiyo waa beri qararaf siin kara diri kara asaga iska daaya kan ka sarreeya ra-iisul wasaaraha ayaan inta u yeerno qodobka lixdan iyo sagaalaad xarafka cada suu sheegaya inta loo yeero hadduu imaan waayo aan aan xilka ka qaadi karnaa annagoona u yeerin aan mooshin inta qorna xilka qaadi karnaa kii asi ka sarreeyey asagoo wasiir ku-xigeen yar ah xildhibaano qaran inta caaca ku yidhaahdo dowladnimada iyo meesha aan taagannahay iyo bisaylka dowladnimada iyo heykalka kala saraynta dowladnimada meeshay taagantaha noocaasi war waxaa laga xishooda arkaysaa war waxaa arkaysaa wax ceeb ah waxaa arkaysaa guddoomiyayaal degmaa arkaysaa oo siyaasad ka hadlayaan waxaa arkaysaa agaasimayaal oo shaqaalo rayid ah iyo guddoomiyayaal shaqaalo rayid ah fiiriya oo nadaafad iyo bilic soo celin iyo nadaafad loo diray bulaacada inay nadiifiyaan loo diray oo xildhibaano qaran iyo siyaasado waaweyn laakiin juhalo juhalo waxaa ku tilmaama male bil ramadaan waa aada u liita aqoonin kala saraynta dowladnimada aqoonin shuruucda iyo nidaamka dowladnimada aan aqoonin inay iska hadlaan oo siyaasad ay ka hadlaan dadkii ka waaweynaa oo siyaasadda la rabay inay ka hadlaanna baarlamaanku afcelinayaan wax lala yaabo dowladda federaalka ayuu ku tilmaamay inay tahay mid aan adkaysi lahayn isagoo sheegay in xilligay doonaan ay xilka ka qaadi karaan xasan sheikh soona wadaan qorshayaal adag hal sano ah isagoo joogaa la dhihi karaa qofkii annaga aan dooranay xilligaan rabnaa la xisaabtami karnaa daqiiqadaan rabnaa dhihi karnaa waa fashilantay daqiiqadaan rabnaa shacabka u bandhigi karnaa waa wax waajibaad dastuuriya aan xaq u leenaha kuwo niiclayaal meela iska fadhiya awooddooda ma ah dowladdan problemka haystaa waxay tahay adkaysi ma laha fariintan waxaa ugu faa'iidaysanayaa waxaan leeyahay adkaysi yeesho isbara sida loo adkaysto arrintan le maaha wax badanoo ka darnaa soo socdo kalsoonida in meel lagala noqdo meeshay taha kuuma sheegaya laakiin waxay ku tegi doontaa in kalsoonida aan meel kala naqano waana awooddeena dastuuriga awood ka mida kuwa marka juhallada aan dastuurka aqoonin iska qaadqaleynayaan uma jawaabayo annaga waxaan rabnaa inaan wax toosinno shalayna waa u taagniin maantana waa u taaganaa meeshayna la gashan waa la gelaynaa qaaqlayaal yaryar iyo niiclayaal meelo ka hadlaayana uguma joojinayno waxaa maalmihii ugu dambeeyey issoo tarayay oo aada u soo badanayay xubnaha ka tirsan dowladda federaalka oo mucaaradsan qaabka oo haatan wax ku wada madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo xukuumadda xasan sheekh ay hadda wajahayso culaysyo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalihii oo laga jartay iyo dagaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusii fidaya deegaano kaabiga ku haya magaalada muqdisho kaas oo welwel joogto ah ku abuuray madaxda dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho